taliska saldhigga booliiska degmada jowhar iyo maamulka xaafadda hanti wadaag ayaa si wada jir ah digniino ka soo saaray dhallinyarada ciyaal weerada ah ee ku hubaysan tooreyda iyo tooshashka ee habeenkii dhibaatooyinka u geysta bulshada ku nool jowhar guddoomiyaha xaafadda hanti wadaag cismaan xuseen cumar cismaan gaab ayaa sheegay inay howlgallo ku soo qabteen laba dhallinyaro ah oo ka tirsan ciyaal weerada kuwaasi oo dad dhaawac uu geystay degmada jowhar ciyaal fawdadan ay aada u soo badatay maalmahan waxay nagala shaqaynayeen booliiska marka ugu horreysa bilicda magaalada ama nalalkii ha noqdaanoo amniga xaggiisa ahay ama wadooyinkii furitaankoodii iyo ciyaal weeradiiba marna marna waxay ku maqan yihiin habeenkii waxay ku mashquulsan yihiin ciyaal weeradii maalintiina waxay ku mashquulsan yihiin soo celinta bilicda magaalada marka horta waa ugu mahad celinaynaa taliya taliyaha saldhigga oo hadda nala nala fadhiya taliya ciidanka saldhigga waa ugu mahad celinaya booliiska dhammaan meel walba ay joogaan waxaan rabnaa marka dadka ciyaalka dhalay ee fawdada ee fidnada ciyaalkooda ha cishtaano hadda waxaa xiran laba nin oo dad soo dhaawaceen toorey soo geliyeen waxaa kaloo rabaa in ugu faa'iidaysto kuwo waxaa jira askar u ekayaalah ee dadka habeenkii dhaca ha ka waantoobaano hadda kadib ciddaan ku aragno waa jeebkeeda ma suurogelayso in shacabkii dhibaataysan ee masaajidu ay aadi waayaan cibaadaba bishii cibaada la cibaadaysan waayo ma suurogelayso mana dhici doonto waxaan rabaa marka booliisku waa u mahad celinayaa cid walba oo ka qayb qaadatay howlaha amniga noo socdana waa ugu mahad celinaynaa waxaan rabaa marka howshaas inay bilaabato waa bilaabadneed ay hore u socotaan jecelnahay hadduu ha la yihahdo kusimaha taliyaha saldhigga degmada jowhar ahna taliyaha ku-xigeenka saldhigga xasan jabshe oo si adag uga hadlay arrinta ciyaal weerada ayaa sheegay inaan la aqbali karin ciyaal weerada habeenkii dadka ku dhibaa waddooyinka taliyaha oo hadalkiisa sii wata ayaa ugu baaqay waalidiinta inay carruurtooda dadka ka qabtaan haddii kale tallaabo adag laga qaadi doono oo haddii aanu nahay taliska booliiska degmada jowhar nagu soo laalaabatay kiisas fara badan oo dacwadda ciyaal weero iyo aada noogu soo lallaabatay ciyaal weero waxaan u malaynayaa waalidiintood ayaga wax kasta in la wacyigeliyey loo digay loo digay loo digay loo digay laakiin maanta ma jirto waxaan kaga codsanaynaa iyo maanta ma jirto halkaan maanta waxaan kaga sheegayaa canug dambo oo ciyaal weere ah oo saldhigga buliiska degmada jowhar lagu soo qabto inuusan laamiga laamiga jowhar ku iidi doonin laamiga jowhar inuusan ku iidi doonin ilaa iidi halkaa inuu ku jiri doono habartii u gadi waysa dharki iidda ama odagii u gadi waayo dhagax soo tur hadho fursaddaasaa u furan wax kale ma jiraan fursaddaasaa u furan bes inay yidhaahdeen dhagax soo tur dhar iid kuuma gadi karee dhagax soo tuur adigana waxaad garaa baxda saxaafadda hadalka hadalkaana ku soo celcelisaan siday u dhegaystaan waa ognaa maanta soomaaliya cid kasta gacanteedii miidiya ku haystaa cid kasta miidiya loima sheegin maya waxaa dhacda canugga markii lasoo qabto oo intan nalaga soo wao xaafadaha aan lasoo qabto intaana saldhigga la keenin inay waalidiinta kaso hormarto heesas waxay noqonaysaa inuu waalidiinta ku og tahay ya hadda waxayba keeneenba askartii qoryaha waata inay tuuriyayaan hadda kuwa dhaawacaha jiro oo askartii ka fakalaada askari qora waata ninkii tuuriya ka warran xagguu socdaa yaa sheegi kara meesha socdo gacantoodii ayaa gacantooda waa ka baxeen laakiin aniga gacantaana ka bixi maayaan yaysan nooga daba imaan yaysan nooga daba imaan anugu hadda ma dhahaayo oday oo soo doonay wiilkiisii oo saldhigga ku xidhan ama habar saldhigga ku xidhan wiilkiisii soo doontay aan madaalin ku didxoo hay aan ka daba xiraya ma dhahaayo laakiin laakiin u malaymaayo wax kasta hadday ku adamaan inay kala bixi doona saldhigga jowhar digniinta allaamaha ammaanka ayaa ku soo aadaysa xilli dadka ku nool jowhar ay ka cabanayeen muddooyinkii dambe ciyaal weero xilliyada habeenkii kuwaasi oo dhibaato ku haya bulshada